kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka horumarinta wax soo saarka beeraha iyo xoolaha eraadi haysanay magaceyga waa dacsiis xasana macalin toddobaadkan barnaamijka waxaan kusoo qaadan doonaa wasaaradda beeraha dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa beeraleyda ugu baaqday in ay xoojiyaan ama ay sare u qaadaan tacabka iyo waxsoo saarka guud ahaan xilliga deyrta oo iminka lagu guda jiro wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka hirshabeelle mudane maxamed bashiir qaasim daqare uu wehelinayay isku-duwaha wasaaradda beeraha iyo xubno ka socday hay-adda faw ayaa kormeeray cagaf cagaf dhowaan la siiyey iskaashito beerleyda magaalada jowhar kormeerkan ayaa ahaa mid lagu xaqiijinayay in iskaashitada beerleyda ay si wanaagsan u isticmaalayaan cagaftii la siiyey guddiyada iskaashitada ayaa u mahad celiyey wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka hirshabeelle iyo hay-adda faw oo naga taageereen cagaftan iyo cagafyo kaleetoo lamida waxaan bilownay xilligii dayrta diyaargarowgeedii marka waxaan rabnaa inaan maxau ahay sidaad u jeedaan ummadda ugu shaqeyn dadka iskaashatooyin ka tirsan si ay ku gaaraan dad isku filan ay u gaaraan marka waxaan u mahad celihaynaa waxau ahay allihina abuurtay subxaana wa tacaala ka sukow wasaaradda iyo hay-adda faw
faw waa u mahad celinaynaa maadaama ay cagafyadaan noo iibisay ay noo keentay haddana dawladuhu waa u mahad celinaynaa haddana waktigaan aan ku jirno hadda waa waktiga aan u diyaar garoweyna falliinka beeraha marka cagafyadiina la siiyey waa kuwan haddana waxaan u diyaar garooweynaa dayrtii falliinkii mataqaanaa beeraha dhinaca kale gudoomiye ku-xigeenka amniga gobolka shabeellada dhexe ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay in beeraleyda lagu taageero agabka waxaan kormeer ku tagnay iskaashatooyinka beeraha ee tobanka ah ee degmadan jowhar waxaan soo kormeeraynay qalabkii la siiyey wasaaradda beeraha ay siisay iyo faw hay-adda faw ay ku taageereen beeraleyda cagafyadii iyo qalabkii kaleo la siiyey si fiican bay u shaqaynayaan waana maarata yani ka mahad celinaynaa siday ugu shaqaynayaan iyo hawsha siday u wadaan
wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo dowlad goboleedka hirshabeelle maxamed bashiir qaasim daqare ayaa la dardaarmay guddiyada iskaashitada wuxuuna faray in ay ku dadaalaan tacabka islamarkaana iminka lagu guda jiro xili beereedka deyrta saran loo qaado wax soo saarka maanta kormeerkeennan wuxuu ku saabsanaa inaan hubinno iskaashitooyinka tobanka ahaa tobanka ahaa agabkii hore loo siiyey tababaradii la siiyey cagafyadii la siiyey siday u xanaaneeyeen siday wax ugu qabsanayaan inaan hubinno runtii aadaan ugu qanacsannahay waan soo aragnay cagaf iyadoo howlgalayso beerfalayso shaqada sida fiican u wado midna waxaan aragnay iyadoo garaashka joogto oo garaashka taallaandhehe aadaan ugu faraxsannahay sida wanaagsan ee u xanaaneeyeen ay wax ugu qabsanayaan kormeerkeenna sidaas ayuu ku saabsanaa waxaan rajaynaynaa maalmaha soo socdana inaan cagafriga kala siino runtii waxaa lagu jiraa diyaargarowgii fasalkii dayrsi waxaan ku boorinaynaa beeraleyda guud ahaan hirshabeelle in loo diyaargaroobo fasalkii dayrsi lagu jiro si wax soo saarka loo kordhiyo wasaaradda beerahana mar kasta waxay ku howlan tahay inay garab istaagto beeraleyda faw waa ugu mahad celinayaa gacanta ay mar kasta naga siiso howlahan sidoo kale cagafyada arkaysaan waxaan ugu mahad celinayaa dowladda sweden oo dhaqaalihii hore ku bixisay nana garab istaagtay aadaa u mahadsantiin mar labaad iyo mar saddexaad faa waxaan leeyahay waa ku mahadsantiin garab istaagka beeraleyda hirshabeelle
dhinaca kale cusmaan buule waxa uu ka mid yahay aqoon-yahanada baratay cilmiga beeraha waxaan wax badan aan ka su-aalnay ama aan ka weydiinay sida ugu wanaagsan ay beeraleyda ugu diyaargaroobi karaan xili beereedka deerta waxyaalaha ugu wanaagsan ee la tabco iyo sida ugu wanaagsan ee wax soo saarka sare loogu qaadi karo soo dhowow waan ku dhawahay barnaamijka ee radio ismail ee ku saabsan markaasi in xilliga deerta ah waxyaalaha ku habboon in markaa beeraaleyda ay tacbaan ama ay tacbi karaanba runtii cabdicasiis horta waxaa la joogaa xilliga deerta ahaa deertani dalakey fara badan ayaa jirta ee ku habboon in markaa la beerto Eh, inta badanna waan ka warqabnaa haddaanu nahay beeraaleyda marka eh, gobolka markaa joogto ama degan Een, waxaa ku habboon in la beerto beriiska ayaa ku habboon maadaama uu yahay gobolkani gobolka ugu wax soo saarka badan beriiska marka loo fiiriyo gobolada kale marka inta badan een, beeraaleydu way diyaar garowday waxayna u diyaar garowday in ay ka faa'iidaystaan een, xilligani hadda lagu jiro ee deerta ah waxayna badi uga faa'iidaysteen inay markaa beertaan bariiska maadaama xilligiisii la joogo Eh, beeraaleydu way ka warqabaan inta badan eh, in uu ku habboon yahay beerashada bariiska xilligani walow lagu kala duwan yahay Een, sidee loogu faa'iidaysan karaa marka waxaa lagu faa'iidaysan karaa een, awalan qofka inuu leeyahay beer cabirkeeda intuu doono ha la ekaado waa qofka beeraaleyga ah waa inuu lahaadaa beer si uu markaa ugu faa'iidaysto xilliga deerta maanta la joogo haddaadan beer lahayn ma ka faa'iidaysan kartid dadka beerta laha ayaa ula jeedaa wax soo saarka een, beeraha u saaxiibka ah waxaa lagu faa'iidaysan karaa inaad beerato bariiska waayo xilligiisaa la joogaa waay hadda eh, be- en, xilliga maanta la jooga haddaad uga faa'iidaysan waysid inaad beerato beriiska waa xilli kale aad uga faa'iidaysan kartid ama dalag kale aad uga faa'iidaysanaysid ma jirto haddaad tahay qof markaa beeraaley ah lana joogo xilliga deerta ahaa haddaad uga faa'iidaysan waysid inaad beriis beerto waxa waaye xilli kale aad uga faa'iidaysan doontid ma lahan ilaa deerta kale inay ku timaado mooyee marka ma beriis keliya ayaa ku habboon deertu ma beriis keliya ayaa la beeran karaa asaga wax kale ma la beeran kara ha waa la beeran karaa wayna jirtaa waxyaalo badan oo looga faa'iidaysan karo in markaa eh, la beerto beriiska Eh, in la beerto dalagyada kale markaasaan dhee cafan dalagyada kale in la beerto een, way jirtaa tusaale ahaan waxaa jiro een, qaraha qaraha waxaa lagu faa'iidaysan karaa xiriga deerta ah keliya kuma habboonoba inaad brisle ku akaato macnaa bris aad kusoo koobto ma ahan haddii uu kuu suurogeli wayso inaad bris beerato waxaad beeranaysaa qare ayaad beeranaysaa qare ayaad beeranaysaa ehe waxaad beeranaysaa digirta noocyadeeda kala duwan ee diirgaduuda iyo diirsalbagtada ehe waxaad kaloo beeranaysaa ee, sisinta marka dalagyada dalagyo badan aan bariis ahayn ayaa jiro oo lagu faa'iidaysan karo in la beerto xilliga deerta macnaha ku habboon macnaha xilliga deerta xilli kasta wax waa la beeran karaa xilli kasta gu iyo deer wax waa la beeran karaa laakiin xilligee ku habboon ayaa laleeyahay marka in la beero dalagyo in la beero xilligee ku habboon haddaba dalagyada hadda idin soo sheegay waa kuwa ugu fiican in la beero xilliga deerta taasoo markaa qofka een, tacbaaya ama wax soo saarka beeraha u saaxiibka ahna u sahlayso inuu qarash yar ka galo wax badanna usoo saaro beertiisa Ee, in badan beriiska ayaan aad ugu nunucsadaa maadaama beriiska aad aan u jeclahay xilligiisana la joogo sida markaa loo bacrimiyo beriiska ama sida markaa fertilizerka loo siiyo ama nafaqooyinka haba si aad u taqaanid inta badan een, way ku kala duwan yihiin qaabka ay bacriminta u siiyaan beeraaleyda taasoo markaa ku fiican in markaa la kala hormarsiiyo eh, ama noocyada kala duwan ee markaa loogu talagalay in lagu nafaqeeyo in lagu kala hormarsiiyo tusaale ahaan marka la joogo eh, marka la siinayo m b k da ama yureada briska marka la siinayo een, waxaa jira dadka qaar oo isku dhex lawaayo tsbda iyo m b kda macnaha yureeda iyo tsb ayaa la isku daraa beriiskoo gacan labaad jooga ayaa la siinaa markaas beriiskoo gacan labaad maraaya beriiska saddex gacanaa la siiyaa gacanti labaad iyadoo la maraaya ayuu ku leeyahay qof ka mid ee beeraleyda wuxuu ku leeyahay waxaan siinaa tsb kaasoo markaa laskugu daraayo yureeda iyo tsbga marka kuma habboona gacan labaad ama gacan koowaad ama gacan saddexaad in lagu siiyo tsb beriiska waxaan leeyahay horta beeraaleyda inta imaqlaysa hadda inay markaa in badan ay ka taxadiraan nafaqooyinka layskama siiyo beriiska ee waa loo fiirsadaa tusaale ahaan tisbida heerka ay ku milmayso ama maalmooyinka ay ku milmayso iyo dhulka ay la falgalayso uu geedkana ka faa'iidaysan karo iyo yureeda isma lahan yureeda saddex bir gudaheeda ayay ku falgalaysaa geedkana uga faa'iidaysan karaa laakiin tisbiida way ka duwan tahay taasoo markaa anfaraya beeraleyda inay markaa sameeyaan beriiska inta aysan beerin ka hor beerta waa la falaa soo maaha markaad beertaada falanaysid aad makiinta ku jijibinaysid markaasi ku fardhi ku korfal markaas abuurka tisbiida inay ka hooseysa ayaa la rabaa laakiin dalagoo soo dhashtay oo markaa heer maraya gacan labaad inaad tisbiid siiso ama gacan saddexaad waa laga fiican yahay marka tisbida simbiri dalag kasta aad beeranayso waa inay ka hooseysaa kadib waxaad banaanka aaga shugaysad ha noqoto nafaqooyinkii kale ama yuureeda ama buufiskii markaa lagu buufinayo nafaqooyinka caadiga oo laga siinayo markaa caleenta waxaa kaloo jira markaas sida markaa loo beero beriiska beriiska waxaa loo beeraa saddex hab saddex hab waxaa ugu sii caansan laba habaa ugu sii caansan habka ugu horeeya waa in la tilaalaa beriiska waxaa la diyaarinaa simsaay simsaay markaad diyaariso kadib waxaad geynaysaa beertaada weyn waxaad sameynaya marka tilaalid waa la tilaalaa qaabka ugu fiican qaabkaas waa waxaa kaloo ku xiga inaad markaa beerta markaa la falo kadib beriiska caada loo fardhiyo markaad fardhisane kadib aad haarowin ku samaysa ama erbish erbish waad erbishaysaa erbishkaas wuxuu jijibinaa bururka waaweyn ee makiinta jibisi ayuu sii jijibinaa asagan taasoo beriiska markaa ay u noqonayso inuu ku duugmo dhulkana in badan oo u sinmo qaab kalaa jirto oo saddexaad oo inta badan aan u badneyn beeraaleyda ay u badneynaa jirto qaabkaasna waxa waaye sida galeydii oo kale ayaa la sameynaa beerta beriis makiinta intaysan felin beerta ayaa lagu fardhinaa kadib digsigaa lagu fardhinaa markaas digsiga makiinta ayaa lagu fardhinaa beriiska asigoona dib damba loo eerbishaynin inta badan waxaa la sameeyaa xilliga beerta ay tahay beertaada mid markaa jilacsan beertaada markay jilacsan tahay markaasaa uga faa'iidaysan kartaa beertaada markay jilacsan tahay erbishka inta badan waxaa laga yaabaa inuu awood u lahaan waayo inuu duugo beriiska marka qofku wuxuu sameynaa wuxuu uga faa'iidaysanaa markaas digsiga makiinta ayuu ku fardhinaa woona soo dhalinaa markaas beris fiican oo qoraxluwaa soo dhalinaya laakiin inta badan waxaa lagu faa'iidaystaa erbishka dhulka markuu yahay dhul markaa burbur oo waaweyn ayaa lagu faa'iidaystaa markaas inuu ku jijibiyo beriskana uu ku duugo marka saddexdaas hab ayaa loo beertaa beriska marka inta badan daawooyinka waxaa jirto in lagu siiyo habab kala duwan inta badan waan ka warqabnaa haddana waa isbaraarujinaynaa maadaama aanu nahay markaa dadkii marka beerashada u saaxiibka ahaa beriiska waxaa lagu siiyaa markuu joogo afartan maalmood markuu gaaro beriiska waxaa la siiyaa gacanta ugu horeysa ayaa la siiyaa ilaa iyo soddon iyo shan maalmood gacanta ugu horeysa ayaa la siiya inta badan waxaa u badan afartan maalmood kadib waxaa jira marka gacanta koo la siiyo afartan maalmood lagu siiyo gacanta kala labaad ama heerka labaad oo lagu siinayo yugureeda waa inay noqotaa markaa shan iyo toban maalmood ilaa iyo labaatan toban iyo shan ilaa iyo labaatan ama toban iyo shan ilaa iyo toban iyo toddoba meelahaas toban iyo sideed meelahaas in lagu siiyo gacanta saddexaad haddana sidaas oo kale kabacdeen haddii marka ay jiraan wax markaa cudur uu markaa beriisku haayo waad buufinaysaa cudurada inta badan beriisku ku dhaco waxaa ka mid ah inuu caleemanka caleenta uu gaduudka noqdo macnaha gaduudiya ayaa gale ayaan leenahay inta badan marka inta badan waxaa galo gaduudiya wax la dhaho ayaa galaya markaas ama tirxi ayaa ka galaya dhuurta tirxi yareeraa jira oo markaa dhuurta galaya kaasoo markaa ku sababaayo beriiska inuu markaa uu kori waayo macnaha inuu kori waayo bariiska taasaa keenaysa markaasi marka inta badan inta badan eh, waan ka warqabnaa eh, guduudiyahaasi in marka eh, oo bariisku ku dhaco marka guduudiyahana wuxuu yimaadaa eh, xilliga deerta wi- w- macnaha wuu yar yahay waxa uu uu ku badan yahay xilliga marka eh, gu'a maadaama gu'ii deer ay jirto xilliga gu'a aad u badan yahay laakiin xilliga deerta waa yaryahay ilan waxaa markaa badan in markaa laga hortago ama la- eh, maadaama eh, xilligaasi uusan ku badnayn qofka beeraaleyga waxa usug- us- macnaha u fududaanayo inuu markaa kontaroolo beertiisa waa xilliga hadda la joogo waay marka cabdicasiisow aada umahadsan tahay marka eh, beeraaleyda ugu dambeyn waxaan leeyahay beeraaleyda een, xilliga deerta horta waa la joogaa uga faa'iidaysta inaad beerataan bariiska een, waxaan kaloo leeyahay qaabka bacrintaad u siinaysaan bariiska ha, ha kala dukanaato macnaha eh, eh, macnaha eh, ha noqoto mid markaa eh, aad olo fiirsanayso ama eh, ku- xilligaas aad aad- aad siinaysid inay markaa ay noqoto mid markaa macquul ay tahay tusaalaha hadda ta- eh, sida haddan hore ugu soo sheekeeyey tisbiida iyo waraada inaan isku labin taasoo kale inay ka- ay iska dhaafaan ayaa wanaagsanaa lahayd Een, inta badanna ha isku dayaano beerta intaysan daawo siinin inay buufiyaan Inay- macnaha eh, dadka qaar waxay ku leeyihiin beerta daawo ayaan sii laakiin daawada bariiska ma qaadanoy ama macnaha wax isbedel in muujinoy ee bariiska cudur aan hayo maano waa xanuunsan ilaan fiiri qof oo xanuun hayo haddaad nafaqa siisid waxaa nafaqada waxa- waxba u tarimaysa ilaan qofkan asaa xanuun hayo maayno marka bariiska hadduu cudur leeyahay asoo cudur haya haddaad daawo siiso daawaas kama faa'iidaysan karo hadduu isku dayo inuu ka faa'iidaysto cudur aan hayo maano waxaa samaynaysaa marka waad buufine kulama aad bacrin siinaysid bariiska ama aad nafaqa siinaysid intaadan siinin ka hor buufi cayaanka haaya kadib kadib nafaqada sii toosa u qaadanaya markaasi insha allah eh, cabdisiis aadaa umahadsantahay guud ahaan halkaas ayaan kusoo gabagabanaya dhegaystayaal barnaamijka horumarinta wax soo saarka beeraha iyo xoolaha eraad iyo haysanay nabadgelyo